barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali.com
duhur wanaagsan iyo jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba bisha maarj waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa ibraahim xasan daanduley iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aada idaacaddeenna duhurnimona ku dhegaysan doontaan ee dhaliyada maanta waxaa ka mid ah rag badan baa ka heesayo oo abwaaninteena soomaaliyeed ama fanaaniinteenu heesan badan bay ka mariyeen marka dee la lisayo oo kale maartay waa kataliyo geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugtaa watii lagalaa moogtahay marka waa taliyo haddii geelu jilaalka wuu adkaystaa oo haddii jiilaal jiito jiito jiitin adag dhigo jaaway adigiyo wiilka jamila jiirhka ku hadhaa oo la jecel yahay waa abwaan siciid cabdisamed awducaale oo ku magac dheer murtimeer waxaanuu ka warramayaa heesaha loo tiriyey geela gaar ahaan xilliga uu ceelka ka cabayo iyo marka caanaha laga maalayo waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo goordhowaad maqli doontaan kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka heesaha aan idin haynana waxaa ka mid
ah
yaa salaam codkaasi b k iyo heestaasi jahrad iyo weliba qodobo kaloo ciyaarihii ka mid yihiin waxaanu idiinku haynaa idaacadda dhallinyarada maanta ee barnaamijkeennan duhurnimo marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha caalamka ee ruushka ku canaantay dilka nin basaas ahaa oo laba dal ka dhex shaqaynayey oo la sheegay in loo adeegsaday neef halis ku ah oo qudha ka goysa bini'aadamka ninkaasi iyo inantiisa uu dhalay ayaa la sheegay in la dilay madaxweyne donald trump oo ay khamiistii wariyeyaashu weydiiyeen waxa uu arrintaasi kala socdo ayaa ku jawaabay inay xaqiiqadu u muuqato in arrintaa ruushku ka dambeeyey dowladda britain ayaa sheegtay inay dalkeeda ka eriyeyso saddex iyo labaatan diblomaasi oo u dhashay dalka ruushka kadib markii xukuumadda moscow ay diiday inay sharaxaad ka bixiso sida gaaskaasi amaba neeftaasi sunta ah ee nerf gaas loo yaqaano lo ruushka uu sameeyo loogu adeegsaday dilka ninkaasi basaaska ahaa ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa sheegtay in diblomaasiyiin ay haystaan muddo toddobaad ah kuwaasi oo laga rabo in ay dalkaasi kaga baxaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu go'aansaday in la taliyihiisa dhanka amniga qaranka macmaster uu ka bedelo xilkaasi sida ay baahisay washington post khamiistii wargeyska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uusan doonaynin inuu ku degdego ku dhawaaqasta arrintaasi shaqa ka eriyadda macmaster ayaa waxa ay ka mid noqon doontaa isbedello waaweyn oo lagu sameynayo waxyaha sare ee aqalka cad ee maamulka madaxweyne trump
jimco wanaagsan duhur wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyo goor kasta oo ay idiin tahayba haatan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo jimco kasta hadahan oo kale a ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a toddobaadkan waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariim olol
hadday diriira huuraan geeduhu da' joogaan dalawada irmaanbaan kugu diidin irigito godol debecsanaatee kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti inoogu ah siciid cabdisamed ow ducaale oo lagu garan oogaya murtimeer siciid guud ahaana si weyn looga yaqaano deegaanada soomaalidu degto siciid waxa uu si gaara u ururiyaa suugaanta abwaanada soomaaliyeed halkudhigyada taariikhda iyo gabayada iyo maansooyinka ay lahaayeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamayaa v o a iyo daadihiyaasha oo ugu horeeya cabdikariin olol waana ku dhowahay waana ku faraxsanahay barnaamijka kan sooyaalka iyo dhaqanka waana wax lagu faano dhaqankeenna iyo sooyaalkeenna in lagu soo celceliyo mar walba oo laga sheekeeyo warbaahinteena afka soomaaliga ku baxdaba ay aada u tixgelisana waa aada baan ugu faraxsanahay waana kusii dhiirigelinayaa in dhaqankeenna iyo afkeenna xoogga la saaro waayo qof waliba wuxuu wax ku yahay dhaqankiisa iyo afkiisa sooyaalka dhaqanka marka laga hadlay waxyaabo badan buu dee salka ku haya oo dhankii miyiga iyo dhankii magaalada iyo gabayadii iyo maansooyinkii geeraarkii
gabayada oo aada arkayso gabay nin leeyahay oo nin intuu muryaa dhahaysid yaala gabayga markaas ku dhahayaa hebel baa leh hadda aan abiyo isirtoonna ku lahayn markaad hadhow ku qabsatinna uu kugula murmayo cid idinkala saaraysa oo sidaa uu u yaqaano si dhaafsan ay aan haysaana aanay jirin ma waxaan arkay meesha tan ha baan arkay meesha tan inay tahay dhaqankeenii oo sii guuraya afkii haddii lanku rumaya kale ee qalaadkuna inugu soo badanayo waxaan markii horena ka bilaabay sida heesaha geela oo heesaha geelu waa noocyo badan moogtahay oo fara badan maadaama aynu dhaqankii soomayaal ka sheekeynano wax fara badan oo qurux badan oo xigmada marka geeli baan heestii sii ururiyey noocay u tahay marka uu soo aroorayo marka uu ceelka la keenayo marka uu haddii lanku royay la caraabinayo marka ceelka la keenayo tusaalahaan noocyo badan buu leeyahay geela marka laga hadlayo soomaalidu aad bay u jeceshahay dadkiina dhegaysanayana markay geel maqnaan markiiba waxaa kusoo dhacaysa xusuustooda talow heesteebea uu siciid ida maqashiin lahaa teebaad jeclaan laha inaad maqashiiso waa hadal wanaagsan cabdikariinow aadna waad u mahadsantahay su-aashaas tusaale ahaan geelu markuu soo arooro badanaaba dadku waxay yidhaahdaan bilowga ugu horeysa maxay ka bilaabmaysaa geelu qoynayo oo intaan weli la shaqshaqin wadaantii naarkii gandalka la yidhaahdo geel la dhigo haddii laanku ranya darkiisaa loogu xidho oo isna la qooyo ragguna uu dhigto dharkii oo dhan dhigto oo isku reebo shay yar oo uu biyaha uu noogto fudud oo uu diyaargaroobayo jijimicsanayo saa u jijimicsanayo baa dhallinyaradii kurayda ahayd ee geela soo ararisay baa geeli saa usoo booday meel turuga maxaa tusaale ahaan raggaas ila geelu mar walba muuqasho buu kuleeyahay hees moogta maxay bal markaa yeelanaysaa geelu qaabkee bay yeelanaysaa ragguna wuxuu dhahay aan humana hubka dhigana in yar noo hogo war markaa geelu waa taaganya geelu waa hoganaya markaas ma aha geelu saas marka usoo boodo oo turuga saa uga soo baxo waxyaalaha loogu heeso waxaa ka mid a oo aan bulshada la wadaagayaa sidii sagal roob oo sisan u da-ay waa sugaynay mayse soo simay bul markuusaasoo sima moogta markaasaa ceelkii la gelaya moogta oo markaasaa geelii markuu soo socdo jidka uu kusoo jiro intaanu soo gelin buu wuxuu dhahayaa horma kaa timi oo horweynhi hore kulula oo ninkan hayaa allah hodane hawlu adagkaa buu dhahayaa moogta markaasuu markay soo gasho buu dhahayaa kuwan kuu shubay waa shifee shubo oo sharkuumale waa bisinkii moogta marka ninkii ishaa markaa ka riixaya moogta meeday midhiftii maarufta lahayd lagaa miiriyo lagaa marasaar saas uga miirayaa moogta kii ceel ku jiray moogta ma maqasho wadaantu isha ka xumaata halkaasuu markaa ka bahalkeynaya geelu waxa uu leeyahay heese aada u badan geel jiraha way kaftamaan iyaga laftigoodu oo adiga dee sheekooyinkooga geel jiraka ugu yar borartaa hadda waxaynu maraynay marka darka la keeno dhaqanka soomaaliyeed waa waxyaalaha fool-aadka u ah ama si hantidiisa ugu sarraysa ah marka dee ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay waylal ibili kayfa khuliqat marka waa wax ilaahay fadile weeye geelu wuxuu leeyahay waxyaalaha ilaahay markaad rabti inaad rumaysid miyadan arag saan u abuuray weeye marka geelu qiimo gaara ayuu leeyahay tusaale ahaan abwaan in badan aan ka sheekeeyo barnaamijkiisa layidhaahdo diriya farax baalbaal baa maruu taariikhdiisa ka sheekeynayay baa wuxuu ku leeyahay geel laygu laamiyey wax badan gaban ahaantii gorofka iyo harhubgaaladii garabka laysaar garabdhootan fiidkii u baxay gaaguf iyo lool ku gaagixiyey godolkii intaas ku gaagixiyey fiidkii intaan siiyey godolkii heesihiisu way fara badan yihiin markaa geelu markaa marka uu cabo oo uu kala baran yahay oo si fiican u jiro ragga xooggale aanu isku kala bedelayn kaalinta moogtahay buu wuxuu is odhanayaa ninka kanisaan lagu dareemin inaad daashay buu dhahayaa haddaan hayn jiray amaan hori jiray wixii kaa hadhay waan hilaadsho waa hal iyo laba waa hal iyo niri buu dhahayaa moogtahay marka wuxuu arkay markaa geli inuu wada baxay oo isu wada jeediyo funki saa isu soo jeediyo qurux badan moogtahay marka wiilkii ugu shubayay kaalinta baa ugu faanaya moogtahay oo hashii ugu faanaya moogtahay feedhihii kogay wayagaa fiday oo fadada maray macnaha faani mayne feedhihii kogay aad markii hore noogu timi ha waatu markii hore geel usagoo dagadaga dagu ceelka soo galay markuu cabay oo dhargay buu wuxuu noqonaya wax qurux badan mooysa hal intay darmatay si fiican oo xilil barwaaqa a joogtay wuu isbedelaya midabkiisa daqiiqad buu isbedelaya ha markaasuu dhahaya faani mayne wuu lib sheeganaya feedhihii kogay wayagaa fiday oo fadada maray
heesaha ugu caansane geela loogu heeso kuweebaa ka mida marka nugaasha la joogo ama hawdka la joogo ama soomaalida o dhan ay taqaano deegaanada ay degaan oo dhan marka laga hadlayo tusaale ahaan anugu intaan ka gaadhay ururiskayga intaan ka gaadhay heeso fara badan baa jira laakiinse heesaha caanka markaad isu soo qulaasisay wax waliba bad iyo boqon bay leeyihiin ama boqorka heesta heesta ka ugu sarreeya anugu laba heesood baan kala saari kari waayey laakiinse markii dambe markaan dad waaweyn weydiiyey hees baa lamarwaanka noqotay heestaasi waxay ku dhahaysaa geelu marka loogu heesayo ceelka biyo ka hel waa ceelkii dhulka caws ka hel tolka cudud ka hel cirshiga allana taruur curati iyo caafimaad ka hel marka geel waxba uma dhinamo way ku kala duwan yihiin ninka geela ku heesa waxaaba la yidhahdaa marka uu caraabada yahay oo ninka marka geela uu ku heesay waxa la yidhahda geel hebel baa ku jira oo uu dee qaadaya heesihii kala duwanaa bal ka waran wowowowoyowa gel marka loogu luuqeeyo mota jiibka ay aragto bay soo baxa keenaysaa moogtahay mid baa jirta kale oo laya heygu abaaleey habaaleey eygu abaaleey habaaleey heygu abaaleey habaaleey eygu abaaleey marka markaas waa marka geelu u rakaato oo baxayo moogtahay ha waa markaa waa rag nin wuxuu maydhanayaa haddii lahwn ku rahi kara dharkiibuu dhaqanayaa nin marna wuxuu dhaha wadaantayso turumsa ugu shubaya heygu abaaleey marka waxaa la qaadaa haddii lahan ku roon yahay hees caanan oo iyana geela loogu luuqeeyo awaana dee markaa barnaamijka nasuuyaalka dhaqanka jimcaha ee v o a dad badan oo geela raaci jiray oo daafaha caalamka jooga dee waxay soo xusuusanayeen sida geela u raaci jireen bal ka hore heesaha sida weyn geela marka la raaco iyo marka la waraabinayo waa isku cod badanaaba laakiinse waa kala midho oo midhaha marka la raaco oo galabtii lasoo caraabinayo loogu heeso iyo midhaha marka la waraabinayo waa kala duwan tahay marka la caraabinayo casarkii laysu soo ururinayo geelu casarkii uu kala yarbaaho oo wiilka dee xariifka ahay geela eegayo in bar ka go-ay uu rabo inuu isu tiriyo buu ku qayn urursimada yayax kacayo ileeya roorlaagumood baa la dhahaa moogta geela lagu jibiyaa moogta marka casarkii wuu isu soo didinaya bug masaa geela koorti dululma geela isu soo didayadoo bururuf oo isu soo isusoo bahalkiobaya moogtahay marka markuu ceelka ka cabayana jiibkaa hore ee xooga weyn marka loogu qaado ee guuxa hoboyohowha wowoyohowha hobayeyha la bahalkiyo moogta geela loogu bahalkiyo oy waadaantiiba bahal calwisaa lagu soo taagay muqta markaasuu qaadi kari waa saa wax raba inuu khiyaanayo waadaantiiba uy warwareegtayo le waraabeeqaxaniya saas loo tag wac saa loo filinaya muqta buxuurkaa baa helaa ragga oo waa nimanka khatarta ah ee ninba ninka tegay ee baa qaadi kara heestaas oo kale dee ciidisii oo dhan buu fadhiyaa oo qaar waa taataagan yihiin aad iyo aad ha waa halka soomaalidu ay tiraahdo marka geela loo heesiyo gacmo jiric iyo geel jirka imoog geel jirka imood oo gulgul oy garawaa tusaale ahaan waxaan ku yihi warbal ninka geela raaca see loo dhahaa gacmo jirici geel jirka imood waa ninka baa la yidhaha dhobgaalka iyo la saaro oo nirgaha iyo aan isaga waxba waraabin karayn ogtahay waa ninka waxba waraabin karayn laakiinse ninkan geela waraabiyaa waa nin gaara oo samcan oo lagu talagalay luuqdiisa qaabka waraabintiisa hadduu ninka faylku figleeyo ninka faylka kaa figleeya oo fashish xumo hasha haddii biyuu ku duulo biyadiidiisa waa ka diriraysaa moogta si qaaban buu ku shubaya geeluna waa ku raaxaysanaya markaasaa hasha aan biyaha isu siideyn baa si qurux badan u cabisa dhegta ka helaysa markaasuu ku dhahaya waadigan rimaano ribinriibaye nerig raamaliyo heey marataad sida udhahay mogta heyey heyey hobeey haddaba ama sehelayoy heey ama sehelayo saasa loogu jibin hobeey hobeey hobaalayey saasa loogu ridaya moogtahay markaasuu dhahaya suubooy sengaha seedaabo iyo soolbari fadhiya rabbi kaasabiyo kaasamata bixi saasa loogu jiba moogtay marka waa hesbullo moogtay qaab qurux badan hesbullada moogtay markaas hasha ka geelana kuwii biyaha cabi waayay baa dib ugu soo darka ku soo noqonaya oo aan ka tegaynin ceelka dushiisii oo kala joogno oo geelii waraabinayna oo kale aada iyo aad cabdikariinow afkaaga caali lagu qabayay haddeen anigaba waxaan ismooday inaan geeli waraabinayo moogtay tusaale ahaan oo mooday markaa wadaanta figleynayo iyo qaababkii marka geelu wuxuu leeyahay hibo iyo jibo qurux badan tusaale ahaan ninku marka uu daalo oo uu tusaale ahaan dee raggii caanadhamaynka ahaa marka laga dareemo inuu darka ku daalo oo faylka uu joogo hadduu biyo culusa taagan yahay hadduu isha kasoo mijilayo hadduu faylka maarata ku daalo maasha dee ceelasha caankaa marka laga shubayo raare iyo biyo culus iyo marka laga shubayo cadweyne iyo marka ceelasha dee caanka ah ee dhabardalool iyo laga shubayo maaratay wuxuu samaynayaa geelu ninku wuu daalayaa marka markuu daalo tusaale ahaan waxaa la samayn jiray waxaa la keenaa gabadh qurux badan baa halkaa lasoo taagaa markaasuu wuxuu iska dhigayaa inaan libaaxsan ka taabtay moogtahay markaasuu dodododododo habayoowha wuxuu iska dhigaya xiniya aan ku jirin buu isgelinaya moogtahay isagaa markaa lagu sii istaaraya moogtahay markaasuu markaa wuxuu dhahayaa uu aada ugu marqaamaya moogtahay oo uu xoog lafla isgelinaya ninkaasi markaa ilaa ka bedeli maayo hasha ugu dambaysa nirgoha ay soo galaan ay cabo markaasuu wuxuu dhahayaa qawlal weyntiyo uy qafahiratay wabow muuga qahankiyo wabow quflaha hadha intuusaad balfila ugu rogo oo dhinaca kale wadaanti ka rogo ku tuuro tusaale ahaan gabay uu mariyey nin la yidhaahdo daahir cilmi oo ragga aan wax ka ururinaya kamid ah oo daahir cilmi afdaleel ayuu ku magaca dheeraayo wuxuu yidhi waxaa afdaleel wax la yidhi waa gabay daraadiisi magacay ninkii doonayo daahir baana gabay buu mariya caan ahoo uu geel kaga sheekaynayo uu leeyahay duunkiisa waa kala niqin dararana uu geel wax badan baanu daba joognayo wuuna daashaday mar hadduu diraacdii ku dhalo dalagyadii xaabo durimaha galool kale hadday duuda ka idlayso duurka ka idlayso dayac kuma gashee waa inaad dhana la doontaabu geelu markuu dhanaha helo iyo daranta dee wax lamida waa marka u jeelayo moogta barnaamijkeena guntiisa iyo gabagabadeena ku jiraa sooyaalka dhaqanka jimcaha abwaana marka laga hadlayo dee hadda waxaynu taagnay madarkii iyo geela marka lasoo aroorinayo marka uu fulo ee biyaha u cabo ee wadadii tooska u raaco ee inanka lagu daro ee raggi ka wada hadhaan
iyo haddii lan ku ranyay shaahaysii lasoo siiyey haddii lan ku ranyay caanihiisana waa kudaysan yihiin hashiisina waa saddex maran tahay marka wuxuu rabaa geel inuu kubeysiyo meeshii geeyo caraabada iyo aroorka iyo marka xerada lagu wado markiiba xerada lama geliyo waa iska kakaajayaa waa iska bahalkoobaya cabaar baa la nasinaya markuu yimaado hadhowtaa la xerayn irgaha laga xeraynaya adoo jalaqla ah oo jarmaado ah jiica webigiiyo jeerin kuma mudo oo kuguma jabo marka subxii lasoo jarmaadiya moogtahay uu geelu dhaxamoodo uu raggu ishayn kari waayo baa hadhow marka uu yimaado waxaa lagu heesayaa geelu juumaha joogi waayo hadba jilib qaad oo dhaxantii moogta umalay geelu juumaha joogi waayo hadba jilib qaad marka waxaan kusoo gebagabeynayaa eeg tusaale ahaan marka geela dalalisayo oo kale rag badan baa ka heesayo abwaaninteenna soomaaliyeed ama fanaaniinteennu heesan badan bay ka mariyeen marka dalalisayo oo kale maartay waa kataliya geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugtaa oo ti lagalaa moogtahay marka waa taliya hodigeelu jilaalka wuu adkaystaa oo haddii jiilaal jiito jiito jiitin adag dhigo jaawey adigiyo wiilkii jamila jiirhku ku hadhaa oo la jecel yahay halkaasaa markaa waxaa laga soo qaatay heestii haddeer aan ku marnay geela markuu darana yahay oo uu leeyahay hadday diriirahoraan geeduhu dacjoogaan dalawada irmaan baan kugu diidin erigito godol debecsanaate gabna kuma daryeesho marti kuma deeqdo dobi lagama buuxshe geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugtaa cabdikariin aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa siciid cabdisamad oo ducaale oo lagu garanog yahay murtimeer waxaana aan toddobaadkani kusoo qaadanay heesaha geela siciid ayaa waxa uu ka sheekeeyey heesaha gaar ahaan marka geela la keena ceelka iyo sida ay geeljiruhu ay ugu dhawaaqaan heesaha kala duwan siciid ayaa sidoo kale barnaamijka kusoo afmeeray ayaa waxaa kusoo afmeeray heesaha ay abwaanada soomaaliyeed uu qaadeen intaanu barnaamijkaasi mid la mid aanu ku kulmi doonno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas i nabadgelya
aad buu mahadsan yahay cabdikariim olol oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaa ka dhagaysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkaasi haatana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal waxaa la dheelay kulamo ka tirsan yuruba liig shalay waxaana kooxuhu ay u soo gudbeen kuwatafaynalaha koobka yuruba liig iyadoo maalintii ka horraysayna kooxihii kale ee champions league ay usoo gudbeen kuwatafaynalaha maanta ayaa magaalada niyone waddanka switzerlan waxaa lagu qaban doonaa isku-aadka wareegga kuwatafaynalaha ama siddeed dhammaadka ee champions liaga iyo sidoo kale yuruba liig balse haddii aynu ka horrayno kulmadii shalay la dheelay ee yuruba liig kooxuhu waxa ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee lakamatif moscow ayaa waxa ay martigelisay naadiga atletico madrid shan gool iyo gool ayaa naadiga atletico madrid ku badisay shanta gool waxaa laba ka mid oo u dhaliyey ciyaartooygooda fernando torres halka saddexda gool kale ay kala qaybsadeen saul niguez angel korea iyo antwa grisman naadiga atletico bilbaw ayaa laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga olombic marse dinom kiev iyo lazia oo wada dheelayna laba gool iyo waxba naadiga lazia iyo ku wadranatay naadiga victoria blazan ayaa laba gool iyo gool waxa ay dirtay naadiga sporting club de portugal halka zenit st petersburg ay la dheeshay naadiga resenbol sport libsig ay kudadmanna ay goolla-aan bareeja eber iyo eber ku kala tageen naadiga arsenalna waxa ay guuldaro xanuun badan mar kale duldhigtay naadiga ac milan ee dalka talyaaniga oo saddex gooli gool ay kaga adkaatay labada lug marka la isku daro shan gooli gool naadiga arsenal ayaa ku soo baxday sidaa daraaddeed wareegga kuarafanala waxaa u soo gudbay kooxda arsenal oo ingiriiska ka socta atletico madridid oo spain ah csk moscow oo ruushka ah lazio oo talyaaniga libsig oo germaniya makse oo faransiisa zelsburg oo austria iyo sporting club de portugal oo bortukhiiska ka socta dhinaca champions leaga waxaa kooxaha sideedda kooxood ee soo gudbay ka mid a barcelona oo spain bayan munchen oo jermalka yuventus oo talyaaniga liverpool oo ingiriiska manchester city oo ingiriiska real madrid oo spain ah ahna kooxda haysata champions leaga roma oo talyaaniga sevilla oo spain ah halkaasi waxaa kaaga muuqda in saddex kooxood oo waddanka sbain ay ka socdaan halka ingiriiskana ay ka socdaan laba kooxood jarmalka iyo talyaanigana min hal koox ay ka socdaan champions leaga isku-aadkiisa oo maanta la samayn doono ayaa waxa ay isku-aadku noqon doonaan kuwo furan oo aan la kala ilaalin doonin laba kooxood oo isku waddan ka socda sida hore u soo dhacday ee wareegga lix tobanaadba sidaas si la mid a koobka yuruba liig ayaa isaguna dhici doona isku-aadkiisa waxaan la kala ilaalin doonin laba kooxood oo isku waddan ka socta dhegaystayaal sida ay kooxuhu isugu aadeen iyo tartanka kale ee xiga waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena kale ee soo socda ciyaaraha xubinta ciyaarahan halkaas haynoo joogto maanta
halkaad dhegeystayaal welin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aada uga dhegeysanaysaan washington haatana xaggii muusiga ayaa dib u jaleecaynaa codkii fanaanka maxamed saciid b k iyo heestii jawhar
waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel rabay kaajeesiyo mabaadkayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde ubaxjaad baajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdhaaja dhaajaha gudhayaya
jeexaygi midige ima delin jeed boholyow buu yidhi maxamed siciid cabdi b k iyo erayadii xasan daahir ismaaciil weersame waxaa idaacaddeenii duhurnimo ayay ugu dambaysay heestaasi oo ibraahim daandure iyo sahre ciidlowdi leh sidaa iyo nabadgeliyo ammaanaa le iyo ismaqal dambo xiise leh weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilic dhaajaha gudhayaya